بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويجوز خاتم الفضة وتحلية آلة الحرب بها كسيف ورمح وطبر وسهم ودرع وجوشن وخودة وخف waxaan ku guda jirnay baabu maa yaxrumu lubsu waxyaabaha ay xaaraam tahay in la labisto baabkeeda ayaan ku jirnay wuxuu shiiku ka soo hadlay raxmatullaahi calayh alxariir wa lubsu alxariir wuxuuna soo sheegay xariirtu inay xaaraam ka tahay cala arijaal labiskeeda iyo isticmaalkeeda kala duwan intaba wuxuu kaloo sheegay dumarku inay u bannaan tahay ilmaha yaryarkaana waxaa bannaan buu yidhi in loo geliyo intuusan qaangaarin ka hor hadduu dakar iyo huuqaan gaaray ma bannaano inuu labisto oo rijaashuu ka mid yahay raggu ka mid yahay markii dambe wuxuu sheegay waxyaabo lasoo istitnoonayo oo lasoo reebayo oo xurmadii xariirta laga soo reebayo lidaruurati waalxaaja waxyaabaha qaar daruuraa keentay in lasoo reebo waxyaabaha qaarna xaaje iyo dan ayaa keentay kadib shiikhu wuxuu guda galay inuu ka hadlo xuliyu dahab inay raggu labistaan inay xaaraam ka tahay xuliyu dahab waa dahabka la isku qurxiyo sida faraantiga iyo jijimaha iyo saacadaha iyo waxyaabihii la midka oo liziina loo xirto oo dahabna ka mid a raggu waa ka xaaraam markuu dahab iyo xariir ka soo baxay halkan wuxuu ka gelayaa fidadii wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan khaatamu lfida fidada ama faraantiga yacni fidada faraantigeedu waa bannaan yahay wayajuusu lubsu khaatami lfida macnaheedu waa sidaa lubsu baa meeshaan ka maqan oo loo soo qadarayo waxaa bannaan faraantiga fidada in la labisto way bannaan tahay wataxliyatu aalati alxarbi biha aalada dagaalka ama qalabka dagaalka in lagu qurxiyana waa bannaan tahay iyaduna taxliyadu waa tasyiin iyo qurxin wey in aalada xarbiga lagu qurxiyo ama qalabka lagu dagaalamo sida seeftii iyo warmihii asaa kuu tusaalaynaya wa taxliyatu aalati alxarbi ay wayajuusu waxaa bannaan taxliyatu aalati alxarbi aalada dagaalka in lagu qurxiyo biha ay bilfida fidadii in lagu qurxiyo ka sayfin sida sayfta wa rumxin iyo waranka wa tabarin iyo faaska waa faas waxay yidhahdaan ciidamadu ay u sitaan ciidamada inta badan isticmaala si geedaha iyo waxyaabihii marka ay u baahdaan inay jaraan ay ku jaraan wa sahmin iyo fallaar wa dircin iyo dirac diraca xadiidka ee birtaawe oo dagaalada loo isticmaalo wajawshanin aljawshan waa addircu lqasiir waa dirac gaaban wey wa khufin iyo khuf qofka waa kuwa lagu halagashta waay laa sarjin ma bannaana buu yidhi in lagu qurxiyo sarjiga sarjiga waa kooraha fardaha laa sarjin ay laa taxliyatu sharjin wey ay laa yajuusu taxliyatu sarjin biha ma bannaana in kooro lagu qurxiyo fidadii wa lijaamin iyo lijaan in lagu qurxiyo wa rikaabin iyo rikaab rikaabka waa heeryada geela la saaro wa qilaadatin iyo katiinad yacni waxay ahayn qilaadada waa wixii qoorta markaa lagu xirto wa arafi wa tarafi suyuurin iyo suyuur darafkiisa asuyuur waa jamcu sayr waa lijaam ka samaysan harag lijaamka asal ahaan waa midka birta ka samaysan oo dameeraha iyo wixii la midka afka loo geliyo laakiin midkan wuxuu ka samaysan yahay harag suyuur baa la yidhaahdaa mufradkiisu waa sayr wa dawaatin iyo khad dawaadku waa almixbara waa khadka wax lagu qoro wa miqlamatin iyo aaladda qalinka lagu qoro wa sikiini dawaatin iyo sikiinta een, daawada la geliyo ama khadka la geliyo si qalinka loogu qoro wa mihnatin iyo sikiinta ama midida loo isticmaalo mihnada iyo shaqada wuxuu ula jeedaa midda hilbaha lagu jarjarto wa tacliiqu qindiilin iyo qindiil yacni waa dembiil oo kale meelaa la surayaa xarigii laga soo raaricinaya meesha lagu suraya mucallaq la yidhahdaa tacliiquu kuu sheegaya waa xarigaasi walow bimasjidin masaajid dhexdiisaba ha surnaato wagayri alkhaatami iyo wixii aan faraanti ahayn oo min alxuliyi waxyaabaha la isku qurxiyo ka mida ka tawqin wa dumlujin atawq wa dumluj waa isku mid waa katiinad waa midda qoorta lagu xirto wa siwaarin iyo jijimo wa taajin iyo taaj taajku waa midka madaxa la saarto madaxa la gashto wey wa fii sakfi lbeyt iyo beytka ama guriga saqafkiisa in lagu qurxiyo ma bannaana walmasjidi iyo masaajidka saqafkiisa wa judraanihimaa iyo guriga iyo masjidka derbigooda in lagu qorxiyo intaba ma bannaana waxyaabahan sheikha uu tirinayo laba iskugu jiraan waxa uu leeyahay waxaa bannaan in fidada lagu qurxiyo iyo qayb uu leeyahay ma bannaana in fida lagu qurxiyo kow waxaa bannaan buu yidhi khaatamulfida faraantiga fidada waa bannaan yahay kow midda labaad ee bannaan aalaadka dagaalka loo isticmaalo in fido lagu qurxiyo way bannaan tahay aalaadka dagaalka loo isticmaalo waa kuu sheegay qaybo badan oo ka mid a ayuu tiriyey wuxuu sheegay seef kow seef uu ku bilaabay ka sayfin buu yidhi seefta in lagu qurxiyo oo lagu xardho fida way bannaan tahay waxaa sidaa loo yeelaya waa maxay waa min baabi iqaadati alacdaa cadowgaa la cabsi cadowgaa maaragta la caro gelinaya oo laga murugo gelinaya dagaalka maslaxa ku jirta in lagu xardho fido in la mariyo qalabka lagu dagaalamayo wa rumxin waa waran asna in lagu qurxiyo way bannaan tahay wa tabarin waa faas wax lagu jaro oo geedaha ay ku jaraan ciidamadu markay u baahan yihin maalan inay meel galaan qofku markuu ciidan yahay qalab kala duwan uu- ayuu ku hubaysan yahay macnaheedu ma ahan keliya kow ku dagaalamayo keliya inuu wato waxyaabo fara badanuu wataa oo u sahlaya hadhowtii wixii caqabadaha ka hor yimaada inuu isticmaalo faaskaasaa ka mid a wa sahmin iyo fallaar in ayadana lagu qurxiyo way bannaan tahay wa dircin iyo diric in lagu xi- qa- een, lagu maaragta qurxiyo way bannaan tahay waxyaabahan oo dhan maxay la xiriiraan ka sayfin wa rumxin tusaalahay la socdaan tusaalooyin waay oo aalatulxarbi waa waxaan oo dhan ilan dagaala loo isticmaalaa wa jawshanin jawshanku waa addircu sagiir waa dircigii hore laakiin waa asoo gaaban oo yar wa khuudatin khuudada hadda ka horna waa soo marnay waa koofi biraad waay waa almiqfar waa koofi biraadka madaxa la geliyo waay waa khufin iyo khufka khufka waa kuwa lugaha la geliyo harag qaar ka samaysan iyo kayrkoodba way jiraan laa sarjin intaasi waxaa bannaan iyo wixii la mid a in lagu qurxiyo fida intaan tusaale wa waxaanoo dhan ka sayf inay ku cadfan yihiin laakiin hadalka guudaa wuxuu yahay wayajuusu taxliyatu aalati alxarbi biha qalabka dagaalka in lagu xardho oo lagu qurxiyo way bannaan tahay wey. qalabka dagaalka waa maxay inta laguu soo sheegaa ka mid a inta haddii lasoo sheegay ma la xasriyo ma la koobay mase qaybo kalaa ka maqan waxyaaba fara badanaa ka maqan lama koobi karo intan waa tusaale laakiin qaacidada guud ama hadalka guuda wuxuu yahay aalaat lxarbi in lagu xardhi karo oo lagu qurxin karo fidada xigmadda ku jirta kulligoodna waa midii aan hadda hore u sheegno ah iqaadatan lilacdaa cadowga in lagu muruga geliyo cadowga in lagu caro geliyo wey laa sarjin ay walaa yajuusu ma bannaana taxliyatu sarjin sarji qurxinteeda walijaamin ilaa aakhirihi maxaa lagu qurxinayaa ay bihaa bilfida baa lagu qurxinaya ma bannaana sarjiga waxaa lagu sheegay inuu yahay kooraha fardaha waa waxa dusha laga saaro ee uu qofka faraska korayo uu dul korayo wey. ma lagu qurxin karaa dahab eh, ma lagu qurxin karaa fida maya buu leeyahay sheekhu oo kuwii hore muxuu uga duwan yahay farasku waa lagu dagaalamaahe aalaatu lxarbi kama mid ahan bay yidhahdeen culummadu maxaa yeele faraska dagaalna waa loo isticmaalaa xarbi waxaan ahaynna waa loo isticmaalaa waa la gaadiidsadaa sarjigan ama koorahani wax calaaqaa lama lahan dagaal wax dagaal ku khasisanoo ku gaarana ma aha saas darteed asiga laguma qurxin karo bilfida oo xikmaddii laga lahaa qaybihii hore qaybtan kuma jirto walijaamin lijaamna lagu qurxin maayo lijaanka caadiga ah afka laga geliyo asna lagu qurxin maayo warikaabin hadduu masalan oor la isticmaalayo heeryaha oorta la saaro ayagana loo isticmaali maayo lagu qurxin maayo bilfida wa qilaadatin qilaadana lagu qurxin maayo kuulaha iyo waxyaabaha kuulaha la mida la isticmaalo ma lagu qurxinayo wa tarafi suyuurin suyuur waa jamcu sayr طرفku waa gees macnaha ama qayb ka mida suyuur waa lijaanku qayb ka mida waay haraguu ka samaysan yahay intaasuu uga duwan yahay wadawaatin addawaah waa almixbara mixbarada waa maxay waa khadka wax lagu qoro khadka markii wax lagu qorayo qalinaa loo qortaa soo maha waa in la qoro qalinkii wax lagu qori lahaa dawaadka hadda marka waxaa loola jeedaa waa khadkii wa miqlamatin dawaadka macnaha ama qalin khadka meesha uu ku jiray iyo wixii la mida laga wadaa inaan lagu qurxin karin wa miqlamatin almiqlama waxay culimmadu ku macneeyeen waa aalo yar bay yidhahdeen waa aalatun sagiira tutakhadu libiraayati alqalam waa aalatun sagiira tutakhadu libiraayati alqalami aalo yar oo loo isticmaalo libiraayati alqalami si qalankii loo qoro waa aalo yaroo qalinka lagu qorto wey miqlamaa la yidhaahdaa wa sikiini dawaatin wa mihna sikiintii labuu kugu kala qaaday sikiintii labuu kugu kala qaaday sikiintu waxaa loola jeedaa waa midi laakiin ayaduu laba u kala qaaday mid khadka loo isticmaalo oo qalimada lagu qorto iyo mid lagu jarjarto waxyaabaha la cuno sida hilibkii wixii la mida sikiintaasi ama mididaasi labadeeda noocood labaduba wuxuu leeyahay ma bannaano in lagu qurxiyo bilfida wa tacliiqu qindiilin qindiilkii meesha laga soo raaricinayay la surayay in xarig looga dhigo ama xariggeeda lagu qurxiyana ma bannaana walow bimasjid walow bimasjidin qindiilkaasi masjidba ha ku sugnaado xataa haddii masaajid la suro fido laguma qurxin karo wa hayri alkhaatami iyo khaatam waxaan ahayn asigana fidada ma lagu qurxin karo oo min alxuliyi waxyaabaha la isku qurxiya ka mida waxyaabahan faraantiga ahayn oo waxyaabaha la isku qurxiya ka mida asigana looma isticmaali kara buuy ka tawqin wa dumlujin wa siwaarin wa taajin sida tawq iyo dumluj dawq iyo dumluj waa kuwa katiinada ee qoorta laga xirto wa siwaarin waa jijimo wey wa taajin iyo taaj wa fii saqfi lbeyti iyo guriga saqafkiisana laguma qurxinayo walmasjidi iyo masaajidka wa judraanihimaa iyo derbiyadooda tasniyadu xaggee u noqonaysaa albeyt walmasjid ayay u noqonaysaa falow istuhlika haddii la halaaga buy yacni hadduu baaba'o oo la baaba'sado isticmaal lagu baabi'iyo baxaydu meel laa yajtamicu minhu fidadaasi xaggeeda uusan ka kulmaynin shay-un waxba uusan ku kulmaynin bisabki dhalaalin darteed wax ka kulmaya aysan jirin jaazat alistidaamatu daa'imideedu waa bannaan tahay haddii saqafkan maalan marka hore fido la mariyey oo lagu qurxiyey laakiin inta duugowday ay baaba'day oo haddii hadda la dhalaaliyo la yidhahdo fidada marsanaha laga dhalaaliyo ay noqonayso waxaan kulmi karin wuxuu leeyahay sheikhu jaazat alistidaama in sideeda lagu daayo o lagu daa'imo waa bannaan tahay buu yidhi ille waa baaba'day oo hadda haddii la dhalaaliyo wax ka kulmaaya ma laha laakiin haddii markii la dhalaaliyo xoogaa fida ay kulmayso taa macnaheedu waa maxay ma bannaano waayo in lagu sii baaqi yeelo waa in la zuuliyo fidadaasi meeshaa la mariyey ama loo isticmaalay ama lagu qurxiyey waa in laga zuuliyo jaazat alistidaamatu istidaamad ama daa'imiddu way bannaantaha wa ilaa haddii kale waylaada muxuu ula jeedaa yacni hadduusan halaagsamin ama uusan baabi'in oo haddii la kulmiyo uu yani ama la dhalaaliyo qayb xoogle ay isku imaanayso laga jamcin karo falaa ay falaa yajuusu listidaama istidaamadu ma bannaana marka adiga markay awooddaada soo gashay waxaa ku qasban tahay inaad zuuliso maalan gurigaanaa gadatay gurigii markaa gadataa waxaad aragtay saqafkiisa in lagu qurxiyay bilfida aahaartii baa muuqata laakiin way baaba'day xooggeedii qofkaasi ma waxaan leenahay gurigaaga sidiisa ku hayso mase fidadaas meesha lagu qurxiyaa la fiirinayaa sheekhu wuxuu le waa la fiirinayaa haddii aharkeedu baaqiya oo haddii hadda la dhalaaliyo fidada meeshaa marsan ama loo isticmaalay ay noqonayso kuwa kulmaya jamaaco kulmi kara xoogaa meel la iskugu keeni karo hadday noqoto maxaa waajiba inaad ka zuulisaa waajiba waa inaad gurigaaga ka zuulisid haddii laakiin qiyaas ahaan haddii la dhalaaliyo wax isku imaanaya aysan ahayn oo meeshuu leeya istuhlika yacni waa muddaa ka soo wareegatay aahaarteedii ama fidadii way halaagsantay wax yaryaraa muuqda oo haddii la jamciyo aan kulmi karin hadday sidaa noqoto jaazat alistidaamatu istidaamadu way bannaan tahay hadday sidaa noqon weysay kulmi kartana falaa maya istidaamadu ma bannaano waa inaad zuuliso istidaama maxaa laga wadaa yacni inaad sii daa'imto iska sii isticmaashaa loola jeedaa ويجوز وحا بنان تحلية المصحف والكتب والكتب, والكتب بالفضة للمرأة والرجل ويجوز وحا بنان تحلية المصحف مصحف كي إن لا قرحيه والكتب إي قرالك وبناية بالفضة فضة وحلقو قريه مصحف كان لقو قرحينيه للمرأة والرجل ننك إيا ناكت لبضوا وبناية رقي ضمر وبناية kitaabka qur'aanka ah ee musxafka ah in fido lagu qurxiyo ama jaldigiisa fido laga dhigo ama meesha lagu ridayo fido laga dhigo way bannaantaha waxaa kaloo bannaan in musxafkii lagu qoro bilfida see loogu qoraya macnaha waa la dhalaalinaya oo biyo kale ama khadoo kale noqonaysaa in lagu qoro aayaadkii musxafka way bannaantaha bay yidhahda ijlaalan لكتاب الله أرنتاسي وحي أبنى أنت بيرا إجلالا لكتاب الله كتابك إلهي بالغو وينينا يا سبحانه وتعالى وحي أبنى أنت للمرأة والرجل آه رجل دمر با أبنى أنت ويجوز وحا كلو بنان تحلية المصحف مصحف كإن لغو قرحيو بالذهب الذهب إن لغو قرحيو ويبنى أنت للمرأة قبدا أي أبنى أنت ويحرم على الرجل ننكنا واك حرام ننكنا واك حرام لكن قبدا أبنى أنت إلا ذهب استعمال كيسه ayagaa loo banneeyo gaar u ahaa wayajuusu lilmar'ati gabadha waxaa u bannaan xuliyu dahabi kulluh dahabka kiisa la ysku qurxiyo dhammaantii gabadha waa u bannaantaa xataa annaclu xataa kabta haddii xataa kabteedu uu dahab yahay ama dahab lagu qurxiyo kabtaasi waa u bannaan tahay buu le inay labisato waalmansuuju bihi iyo walmansuuju midkii la tolay bihi ay bidahabi dahab lagu tolay inay xirato ay labisato way u bannaan tahay bishardi cadami alisraaf laakiin waxaa shardiya inaan israaf jirin buy haddii mar hadda kaba dahab laga tolay israaf waaba jiraa maxaa yeele dahabku waa qaali dahabku waa qaali hadduu qof yidhaha dahabaan kaba ka dhiganaya weliba khaasatan dahabka noocyadiisa qaaliga israafka waaba soo gelaya fa in asrafat hadday israaf samaysa buu yidhi ka khalkhaalin sida jijimo oo kale khalkhaalka iyo siwaarku waa isku mid waa jijimaha waay wasnuhu khalqaalkaasoo wasnuhu wasnigiisa uu yahay mi'ataa diinaarin laba boqol oo diinaar laba boqol oo diinaar waa lacag aada u badan xaaruma xaaraam ayuu noqonayaaba hadday israaf la timaado oo jijimo ay ka dhigato dahab ama jijin haddii miisaan la saaro laba boqol oo diinaar noqonaysa xaaraam waayo buy arrintaasi waxay tusaale u tahay un israaf laakiin haddii israaf loo arko ama wejiyada u isticmaalaysa uu yahay nowcun min alisraaf israafku sidiisaba xaaraam waayo israafku wax bannaan ma aha wayaxrumu calayhina dumarka waxaa ka xaaraama taxliyatu aalati alxarbi walow bifida aalatu lxarbi inay qurxiyaan dumar waa ka xaaraam walow bifidatin walow fidaba ha ku qurxiyaanee dumar uma bannaano aalatu lxarbi hadday gabari qaadato uma bannaana inay dahab ama fida ay ku qurxiso walow bifida looma ogola aalatu lxarbi ma qaadan kartaa way qaadan kartaa way qaadan kartaa oo hadday nafteeda ku difaacayso way u bannaan tahay inay qaadato waa tii ay qaadatay umu sulaym anas hooyadii radia allahu canha yowma alkhandaq ayadoo khinjar wadata nebigu arkay sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi waa maxay markaasay tii rasuulka ilaahay waxaan rabaa kii iga soo ag dhowaaday inaan caloosha uga mudabay ninkii iisoo dhawaadaan ku dilayaabay tiri oo gaalada ka mid a marka way isku difaacaysaa ayagu asalka qitaal ma laha oo markay caaisha radi allahu canha weydiisay rasuulka ilaahay ma waanan dagaalka iyo jihaad ka qayb galaynin wuxuu idhaahday lakuna jihaadun laa qitaala fiih adinku waxaad leedihiin buu yidhi jihaad aan wax dagaala lahayn alxaju lmabruur waa xajka waay xajkaa jihaad idinkugu filan buu yidhi jihaad aan dagaal lahayn baa adinku leedihiin laakiin inay isku difaacdo hadday baqdo ama gurigeeda ay joogto aala min aalaati alxarbi waa u mashruuc hadday marka haysato maalan seef ama waran ama wixii la mida ma u bannaan tahay inay dahab ku xardho yacni mariso ama ay fido mariso maya ayada uma bannaana sababtu maxay tahay ilan raggi waa loo banneeyey horaan usoo marnay waatuu lahaa shiikhu wa taxliyatu aalati alxarbi biha fidada aalatu lxarbi in lagu lagu qurxiyo way bannaan tahay waxay culammadu ku cileeyeen ayadu aalatu lxarbi haba haysatee laakiin laa lilxarbi dagaal uma haysato laakiin raggu maxay u qaadanayaan lilxarbi bay u qaadanayaan oo jihaadkii bay uga qaybgalayaan waxa ayaga loogu sharciyey oo loogu banneeyan waxay ahayd iqaadatan lilacdaa xigmaddii ragga loogu banneeyey way ka maran tahay fii xaqi nnisaa oo dumarka kuma sugnaa cillo kalena way jirtaa oo waa tashabuh birijaal maxaa yeelay in aalatu lxarbi lagu xardho bilfida dagaalada lagu looga qayb galo cadowga lagu murugo geliyo lagu niyad jabiyo waa min sha'ni rijaal waxay raggu leeyihiin ee waxay dumar leeyihiin ma ah walidaalika shaaficiyadu waxay u daliishadeen arrintan qwl النabiyi slى اllahu عalayhi waslm lacana allahu almutashabihaati min الnisaaءi bالrijaal allaha lacnado dumarka isku shabaha ragga lacana allahu almutashabihaati min الnisaaءi bالrijaal dumarka isku shabahaya ragga allaha lacnada buu yihi nebigu salى اllahu عalيه waslm arrintan waxay dheheen waa min atashabuhi bالrijaal waa ragoo la isku ekeysiinayo la isku shabahayo we qaala raximah اllah baabu salaati اljumuca wuxuu baabu yahay salaadii jumcaha man lazimahu duhru lazimathu ljumucatu qofkii duhur ku laazimo jumcana waa ku laazimaysaa man lazimahu duhru qofkii salaad duhur ay ku laasimto lazimathu ljumucatu jumcahana waa ku laazim ila alcabda walmar'ata walmusaafira fii gayri macsiyati walow safaran qasiiran walow safar gaabanba ha ahaade arrimahan sheikhu uu soo reebay daliilkeeda waxaan ku soo marnay fii buluuqi lmaraam in nebigu salى اllahu عalيه waslm uu yidhi afar jumca kuma waajibto afartuna waxaa ka mid ahaa saddexdan alcabdu wاlmarأaةu wاlmusaafir waxaa kaloo ku jira almariid qofka xanuunsan ee jiran asigana jumcaha waajib kuma ahan laakiin duhuruu tukanaya man lazimahu duhru qofkii duhur ku laazimo lazimathu ljumucatu jumca ku laazimaysa ila alcabda ilaa addoonka mooyaane wاlmarأaةa wاlmusaafira wاlmusaafira sheikhu wuxuu ku qayday fii gayri macsiyati macsiya waxaan ahayn u safraya walow safaran walow kaana safaran safarkaasu haba ahaado safaran qasiiran safar gaaban safarkaas hadduu ahaado hadduu doono ha noqdo mid gaabane walow safaran qasiiran meeshaani maxaa ka xadfan kaana iyo isimkeeda isla xadfan ilan bacda low qaaliban waa la xadfi jira soo maa iltamis walow khaataman min xadiidin ayay la mid tahay walow safaran ay walow kaana safaru safarku haba noqdo safaran qasiiran safar gaaban haba ahaadee hadduu safarku uusan ahayn mid macsiyo wuxuu leeyahay waa laga soo reebayaa jumcaha oo jumca ku waajibi maaya markaa laakiin horaan usoo marnay arrinta lagu qaydaya macsiyo inaysan sawaab ahayn sida saxiixaana safarka guud oo qofka ruqsadu sharciga uu ku helayo salaatljumuca way ka adag tahay salaatuljamaaca markaa fiiriso xagga adilada iyo nusuusta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi layantahiyanna aqwaamun عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين لينتهين أقوام قوم ويكرب توميان أو ويكهريان عن ودعهم الجمعات كتجد جمعوين كأي كتجيان ويكهريان أو ليختمن الله أما الله سبحانه وتعالى وحو الضبوليا على قلوبهم قلوب تودا قلوب تودا إلهي حريا سبحانه وتعالى wax khayra qalbigooda uu gudbi maayo qalbigooda ilaahay daboolaya qalbigooda alla daabacaya uma layakuununna markaa kadibna waxay ka mid noqonayaan min alghaafiliin kuwa ghaafiliinta ah ee moogayaasha ah kuwaasaa ilaahay ku daraya subxaanahu wa tacaala waa waciid daran waay waxaa waajiba marka xadiidkaasi uu tusinaya wujuub adag in jumcaha la xaadiro oo aan laga takhallufin can salaati اljumuca qofkii ilaahay ku waajibiyey subxaana wa tacaala qofkii ilaahay uu ka riday hadda allah ka riday kii sharcigu u cudurdaarayna waa macduur laakiin qofkaan cudurdaar lahayn jumcana lagu leeyahay waxaa ku waajiba waajib adag in jumcaha uu ku dadaalo soo xaadiro wa kullu maa asqata aljamaacata wax walboo jamaacada ridana asqatahaa ay asqata aljumucata jumcaha waa ridayaan wa kullu maa asqata aljamaacata wax walboo jamaacada rida asqatahaa jumcahana waa ridaya waa soo marnaan u malayna acdaaru ljamaaca qaybo ka mid a kalmaradi sida xanuunka qofka inuu jiran yahay watamriidi iyo baxnaaninta ama tamriidinta tamriidintu waa baxnaaninta qofka jiran la baxnaaninayo laga warqabayo lala joogayo wagayri dalika iyo wixii la mid a hore waxaan usoo marnay almariid warafiiqu lmariid in looga cudur daarayo jamaacada soo maaha jumcuhuna waa la mid qofka hadduu jirnaya waa macduur haddii uu qof jiran la joogo ka tegiddiisa uu ka tagana laga yaabo qofkan jiran in dhibaata ay soo gaarto asigana waa macduuroo waa la joogaya jumcaha iyo jamaacada xagga waktigana waxaa sii dheer jumcaha dheer ilan jumcaha qofka khudbadii buu soo xaadirayaa taqriiban saacaduu joogaya hadduu marka qof jiran la joogay qof jiranoo saacad laga maqnaadoon rafiiq kale aan lahayn culayskeeda iyo dhibaatadeeday leedahay maxaa yeeley jumci jamaacadii oo intaa ka kooban oo laga yaabo qofka salaadda markuu la gelaya hadduu masjid ka yimaado markii la isku daro salaadda jamaacada inuu tukado iyo inta uu noqonayo shan iyo toban daqiiqa laga yaabo inuu ka maqnaado laakiin jumcuhu intaa waa ka dheeriya marka waa loo cudur daaraya walmuqiimu midka ku nag biqaryatin qaryo laysa fiiha arbacuuna kaamiluun oo aysan ku sugnayn afartan dhammaystiran fain kaana bxayu low naadaa rajulu caali sawt wuxuu leeyahay ninka ku sugan qaryo laysa fiiha qaryadaasoo aysan ku sugneen arbacuuna afartan qof kaamiluuna oo dhammaystiran aysan ku sugnayn ilaa afartanka in la shardiyo waa madhabu shaaficiya wa jamaacati min alculamaa oo waxay leeyihiin jumcuhu wuxuu ku waajibayaa oo dadka meeshaa degan jumca uu kula waajibaya markii la helo afartan qof oo jumcaha ka qayb gasha afartaa afartankaasoo ah kuwa xor ah qaangaar ah cuqalo ah shuruuddaasay wataan afartanka axraar waa inay yihiin addooma kuma jiraan ilaan addoonka waa laga soo reebay soo maaha oo dadka jumcaha ku waajibaysa kuma jiro waa inay qaangaar yihiin maxaa ku baxaya ilmaha soo buux dhaafinaya ayagu xisaabta uguma jiraan qaangaarro waa inay yihiin afartanka waa inay cuqalo yihiin waxaa ku baxaya hadday kuwa waalan yimaadaan jumcaha ayaguna xisaabta kuma jiraan marka afartan dhammaystiran oo sifaadkaas leh markii la helo ayaa jumca waajibayaa bay yidhahan qowlkaasi waa marjuux shiiquna wuu soo celi doonaa shuruudu sixati aljumuca ayuu ku keeni doonaa laakiin qowlkaas hadda ka horna waa soo marnay inuu qowl marjuuxaya waa laga raajixsan yahay fain kaana bixayu low naadaa fain kaana hadduu ahaado bixayu meel low naadaa rajulun hadduu nin dhawaaqo calaa caali sawt ninkaasoo caali sawti cod dheer hadduu ka dhawaaqo biarafi baladi ljumuca beledkii jumcaha lagu oogaya darafkiisa alladii darafkaasoo min jihati alqaryati qaryada dhankeeda ah waalaswaatu waalriyaaxu qaylada iyo dabeeluhuna ay yihiin saakinatun kuba degan haddii uu dhawaaqo la samicahu hadduu maqlayo musqin mid dheg raariciya saxiixu samci maqalkiisu caafimaad qabo waaqifun taagan biطarafi اlqaryati qaryada darafkeeda iyo geeskeeda alladii qaryadaasoo min jihati baladi اljumuca jihada beledka jumcaha ku sugan lazimat اljumucatu jumcaha waxay ku laasimaysaa kula ahli اlqaryati ahlu qaryahoo dhan ayay ku laasimaysaa wain lam yasmac hadduusan maqal midkaasi dheg raariciyey ee dhagihiisu caafimaadka qabaan falaa talzamuhum jumco ku laasimi mayso wey wuxuu leeyahay haddii nin muqiima uu qaryo ku sugan yahay muqiim maxaa ku baxaya musaafiraa ku baxaya qaryadaasi dadka joogana afartan aysan gaarsiisnayn ninkaasi qaryadaa ku sugan hadduu qaryadaasi ama meeshaas uu ku sugan yahay la rabo in jumcaha lagu oogo darafkeeda hadduu istaagu qayliyo ee tuulada kale ee deriska la ah qofka uga sugan darafka usoo sokeeya ee meeshuu ka qaylinayo ugu soo xiga qofka jooga hadduu dhawaaqiisa maqlo kan wax maqlayana shuruudoo wataahi koo waa inuu dheg raariciyo dheg raaricin maxaa ku baxaya hadduusan qofka warkiiba danaynin waxaa laga yaaba asagoo maqlaayaba hadda inuusan maqlinba sooma ama uu yidhahdo aniga maba maqal ila waa moogya inuu dheg raaricinayo labo waa inuu saxiixu samci yahay mid dhegajigana meesha kuma jiro waa in dheg maqalkiisu caafimaad qabo saddex dabeesha waa inay degan tahay codadkuna ay degan yihiin wakti huduu waa wakti deganaan waay laakiin wakti buuqu badan yahay oo laysla buuqaayo qayladu badan tahay dabeelo xoogle ay dhacayaan adkaas waxaa laga yaabaa codkii meeluu gaari lahaa ayuu wuxuu la gaari weynayaa dhawaaqaasi faraha badan iyo dabeesha faraha badan la dhacaysa waqtiga hadda uu shiiku sheegayo markii laga tago qofka sifaadkiisa qofka asigoo inuu dheg raariciyo waana inuu maqalkiisa fiican yahay laakiin jawiga hadda uu sheegay haaliban waxay u badan tahay waqtiyada salaada subax iyo agagaarkeeda way soo ma markii laga baxo salaada subax iyo intaan la gelin ka horba waa waqtiyada jawiga ugu degan yahay qayla ilan markaa ma jirto buuq iyo waa yar yihi waqtigaasoo kale maalan iyo awqaadda la midka hadduu darafka qaryadan ka qayliyo qaryadii la rabay in jumcaha lagu oogay afartanka dhammaan weyday qayladiisana ay gaarto tuuladaas kale dadka tuuladaas jooga maxaa ku waajibaya waxaa ku waajibaya buu leeyahay jumcuhii macnaheedu waa maxay ha isku darsadaan oo jumco ha wada tukadaan waay markaa inta isku yimaadaan jumcihii ha wada oogaan maxaa yeele waa dad isku dhowo isa saaran wey afartankii hala raba in la dhammaystire wain lam yasmac hadduusan maqlin falaa talzamuhum ayaga jumca ku laazimi mayso falaa talzamuhum ay falaa talzamuhum aljumucatu wey jumco laazim kuma ah sida saxiixa waxaa waaye jumcuhu inaan loo shardinaynin cadad iyo tiro mucayana maxaa yeele daliil saxiixa looma hayo shaaficiyadu masaladaa markay ka hadlayaan laba daliilay deliishadaan laba xadiiday deliishadaan mid waa xadiidkii ascad ibnu zuraara radia allaahu canh wuxuuna ahaa awalu man jamaca aljumuca ninkii ugu horreeyey jumco ooga ascad ibnu zuraar uu ahaa fi lmadiina salaatu ljumuca waxaa lagu farad yeelay fii maka laakiin culummadu waxay yidhahdeen uma suuro gelin rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa inay ku oogaan fii maka sababtuna way caddaho xaalkoodu ciriiriga uu ku jira darteed maxaa yeele waqtigaasi ciriiri fara badan ay ku jireen oo culays fara badana waxaa ku haya mushrikiinta ninkii ugu horreeyey marka ee nebiga sala allahu alay slam asoon madiine imaan jimcihii ugu horreeyey dadka dujiyey filmadiina markay reer madiina soo islaameen ascad ibnu zuraar oo ah walidaalika kacab ibnu maalik mar walba u ducayn jiray mar walba maalinka jumcaha la gaaro oo la adimayo wuxuu dhihi jira raxima allaahu ascad ibna zuraara fa inahu awala man jamaca aljumuca wuxuu ahaa buu yidhi ninka ugu horreeyey ee jumco ooga markaasaa la yidhi meeqay ahaayeen dadka maalinkaa uu dujiyey markaasuu yidhi afartan bay ahaayeen afartan ayay ahaayeen dadkii ascad uu imaamka u noqday maalinkaa xadiidkaas waa daliishadeen shaaficiyadu waxay kaloo daliishadeen xadiid ku yaalla buluuqu lmaraam oo sheegaya wixii afartan ka yar inaysan wax jumca lahayn falaa jumucata lahum buluuqulmaraamka ku yaalla cadadku hadduu afartan ka yar yahay wax jumca inaan lagu lahayn xadiidkaasina waa xadiid daciif ah xadiidkaas waa xadiid daciifa xadiidkaasi nas buu ku yahay mas'alada laakiin waa daciif ama xadiidka ascad ibnu zuraara ma ku caddahay inaan afartan laga yaraan karin kuma cadda xadiidkaas wuxuu ka hadlay waaqica dhacday buu ka hadlay haddii la yidhahdo caawa meeqa masaajidkan ku tukatay ee la yidhahdo kun qofaa ku tukatay macnaheedu waxa waa kun ka yar ma tukan karto sax maaha in la yidhahdo kun ka yar kuma tukan karto afartan way ahaayeen laakiin laga qaadan maayo inaan laga yaraan karin bal axaadiidu waxay tusinayaan afartan ka yar inay dhici karto maxaa yeele rasuulka alayhi salatu wasalaam markay saxaabadu ka yaaceen yowma aljumuca asoo khudbaynaya markay tijaarada soo gashay magaalada madiina waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman adoo taagan bay kaa tageen buu leeyahay alla subxaana wa tacala rasuulkoo taaganay ka yaaceen markay tijaaradii magaalada madiina ay timid walam yabqa macahu ila اثnaa cashara rajula rasuulka calayhi salaatu wasalaam lama harin ilaa laba iyo toban nin mooyaane laba iyo toban nin ayaa rasuulka la joogtay sala اllah alay slam inta kale waa yaaceen shaaficiyadu waxay leeyihiin afartan lagama yaraan karo hadday tirada afartan hal qof ka nuqsaamo khudbadaasi maxay leeyihiin khudbadaas waa burta bay leeyihiin idan khudbadii nebiga ma burtay sala allahu calayh wasalam ma burin rasuulka calayh salatu waslam khudbadiisa bal waa sii watay rasuulka khudbadiisa waa sii watay sala allahu calayh wasalam qaara waxay ku ta'wiiliyeen rasuulka markii laga tegay waxay dhaheen khudbadii waa dhammaatay oo salaadiyaa loo taagnaa way yaaceenoo horey ka soo noqdeen waxaasoo dhan waa ta'wiilaan wa tarakuuka qaa'iman qaa'iman macnaheedu waa maxay khudbaa loo taagan yahay wey adigoo taagan oo khudbadii u taagan ayay kaa tageen waxaana aayaddaa loo deliishaday khatiibka inuu khudbada akhrinayo wa huwa qaa'im asigoo taagan inuu khudbada akhrinayo oo aysan sharci ahayn khudbada in fadhi lagu akhriyo calaa kulli xaal alxaafid ibnu xajar raximah ullah oo ka mida min a'immati shaaficiya a'immada shaaficiyada ka mida muxadisiinta ku caanbaxday cilmu lxadiidna ka mid ah mas'aladaasi khilaafkeeda fii fatxi ilbaari waa ku sheegay markii dambena wuxuu yidhi sida saxiixa waxaa waaye buu yidhi inaan cadad mucayana loo qaban maxaa yeele ma jira buu yidhi daliil sheegaya cadad mucayana iyo tiro gaara daliil saxiixoo sheegaya ma laha idan jamaacadu intay ku ansixi karto jumcuhu waa ku ansixi karaa ilan jumcaha jamaaca lagu tukanayaa soo maa jamaacada intay ku ansixi kartaa jumcuhu ku ansaxaya amaa tiradan uu mualifku sheegay waa madhabu shaaficiya culimmaduna tiradaasi waa isku khilaafeen qaar intaa ka yaray sheegeen qaara labalabiyo toban sheegay qoloba waxbay sheegeen laakiin sida saxiixa waa inaan cadadkaas mucayankaa la shardinaynin ومن لا تلزمه إذا حضر الجامعة جاز له الانصراف إلا المريض الذي لا يشق عليه الانتظار ومن لا تلزمه فعل كان تلزمه أه فاعل كيس آوي ماشي وكما قنيها مر والبا ومن لا تلزمه محال لنا الجمعة طبعا لنا آه. قفكي جمعة أيسن كل لازمين إذا حضر الجامعة هدو جامعة صو حاضره جامعة أي شيء كعبر المسجد هي الجامع لبدا مدى قد وين وبلارا كلمة مسجد بلارا جامع ومسجد كوين خلق فربضان dad farabadan ay ku tukan karaan shiiqu muxuu jaamic u doorto masjid uga tegay sida qaalibka jumcaha waxaa lagu ogaa lagu ogaa masaajida jaamica baa lagu ogaa masaajida waaweynaa lagu ogaa halkaas yani dhankaas uu ka fiiriyay wa ilaa culamada qaar waxay ka cabiraan almasjid idaa xadara almasjid hadduu masaajidka soo xaadiro jaaza lahu waxaa u bannaan buu yidhi alinsiraafu inuu gadoomo ayaa u bannaan qofkaan jumco ku waajibin hadduu jaamica ama masjid ka yimaad waxaa u bannaan inuu ka noqdo ila almariida ilaa midka jiran mooyaane alladii kaasoo laa yashuqu calayhi aysan dhibaynin alintidaaru sugidda wajaaana yimidi wajaa'a oo yimid bacda dukhuuli lwaqti waqtiga markuu soo galay kadib waalacmaa iyo midka indhoolaha ah asigana waa la soo reebayaa waman fii ariiqihi iyo midka wadadiisa uu ku sugnaa waxalun dhiiqo fatalzamuhum kuwaasi waxaa ku laazimaya aljumucatu jumca ku laazimaysa wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah qofkaan jumca ku laazimin cudurdaar uu leeyahay awgeed dadka cudurdaarkala waa laba qaybood qolo hadday jaamica yimaadaan ama masjidka ay yimaadaan sababtii loogu cudurdaaray ay zuulayso warkaa u fiirsada sababtii loogu cudur daaray way zuulaysaa hadday jaamica yimaadaan iyo qolo hadday jaamica yimaadaan sababtii loogu cudur daaray aysan zuulayn oo ay baaqi tahay labadaas qolay u qaybsamaan dadka jimcaha aysan ku laasimaynin marka hore qolada hadday yimaadaan cudurdaarkii iyo sababtii jumcaha marka hore looga dhaafay uusan zuulaynin oo weli baaqi noqonayo qoladaasi insiraaf waa u bannaan yahay inay noqdaan laakiin qolada markay yimaadaan imaanshahay yimaadeen awgeed cudurdaarkooda ku zuulay maxaa ku waajibaya kuwaasi inay jimcaha xaadiraan waa ku waajib iyaga keliyiin marka labadaa qolo maalan alcabdu hadduu soo xaadiro jaamica uu masjid ka yimaad cudurdaarkii ma zuulay yaa maya weli waa baaqi musaafirka ciladii jumcaha looga riday hadduu masaajidka yimaado ma zuulaya mase waa baaqi waa baaqi ilan safarka weli waa ku jiraa awalba liajli safar bay ahayd almar'a gabadhu hadday masaajidka timaado ciladii ma zuushay mase weli waa baaqi waa baaqi kuwaasi waa kuwa la leeyahay jaaza lahu linsiraaf waxaa u bannaan inay gadoomaan oo iska noqdaan qolada labaad waa qolada shiiku hadda kuu soo reebay waay ila almariid wey qofkan jiran waxaa loogu cudur daaray oo jumcaha looga riday iyo jamaacada imaanshihiisa inay mashaqa ku jirto soo ma haddii la yidhaha adoo jiran imow maxaa ugu jira imaanshahaasi mashaqa iyo culays asaa soo raadsadoo yimid sharciga waa ka cafiye marka hore waa ka dhaaf laakiin markuu iskeenuu jaamici soo xaadiray cudurdaarkii ma zuulay mase waa baaqi waa zuulay maxaa yeele mashaqadii marka hore loogu cudurdaaray meesha waa ka baxday ila asaa yimid masaajidka mar hadduu yimid waxaa ku waajiba inuu joogo oo ku nagaado wuxuu ka soo reebay ama uu ku sifeeyey sheikhu mariidkaas wuxuu ku sifeeyey waa mariid intidaarka uusan dhibayn qofkan waa jiran yahay imaanshihii way u fududaatay laakiin inuu sugo ayaa culays ku ah idan weli cudurdaarkii waxbaa baaqiya soo maa cudurdaarkii waxbaa baaqiya haddii laakiin uusan dhibaynin fadhiga ama sugitaanka aysan dhibaynin waxaa ku waajiba inuu baaqi noqdo imaanshuhuna waa bacda dukhuuli lwaqti waqtiga markuu soo galo kadib waa qabla dalika ma ah alacma qofka indhoolaha alacma jamaacada ma ka dhacaysaa inuu indhoolo yahay darteed ma uga dhacaysaa maya waa la fiirinayaa la dhihi maayo muطlaqan maya muطlaqanna haa la dhihi maayo maxaa yeele laba xadiidaa jirta midna nebiga alay slat slam waa u cudur daaray midna uma cudur daarin citbaan ibni maalik rasuulku waa u cudur daaray sala allahu caleyh wasalam markuu rasuulka ilahi anigu nin indhoolaa baan ah qaa'idna melihi iyo nin ii hogaamiya waadiga noo dhexeeya aniga iyo masjidka qoomkaygana mar markuu roob yimaado daadaa maraya waxaan rabaa gurigayga meel ka mida inaad iigu tukato halkaas aan musallo ka dhigto nebigu waa ka aqbalay sala allahu caleyh wasalam oo waatay israaceen asiga iyo abubakar halkaana ay gurigiisa ugu tageen nebiguna oo mowdic ugu tukaday xadiidkan waa macruuf xadiid dheer waayo markuu u yimid cabdullaahi ibnu umi maktuum radia allahu can ou yidhi yaa rasuula allah inii rajulu acmaa walaysa lii qaa'id rasuulka ilaahi nin indhoolaa baan ahay qaa'idna melihi ma soo xaadiraa buu yidhi jamaacada nebiga alay slat slam marka hore waa u fasax waa u idmay markii kadibna waa u yeeray markaasuu yidhi hal tasmacu nidaa adinka ma maqashaa qaala nacam qaala faajib adinka haddaad maqasho jamaacada imaa buu ninkaana waa loo cudurdaarin ninkaana looma cudurdaarin culimmadu waxay yidhahdeen maxaa lagu jamcinayaa sababtu waa maxay dhowr sababood baa la sheegay kow cabdullaahi ibnu umi maktuum radia allahu can wuxuu ahaa nin jalid ah oo qawiya oo adag dadka adeega waa u kala dhashaa ibnu umi maktuum radia allahu canhu ghazawaadka qaar iyo duulaamada qaar wuxuu ku dadaali jiray inuu nebiga raaco sala allahu calayhi wasalam mararka qaarna nebigu wuxuu khaliifo uga dhigan jiro uga tegi jiray magaalada madiina inuu oday ka noqdo oo magaalada madiina uu sii hayo intii ghaswada iyo duulaanka lagu maqan yahay marka waa nin adag nin jilcan ma ahayn rasuulku wuxuu ku ogaa sala allahu calayhi wasalam ibni ummi maktuum inuu yahay nin adag awoodi kara inuu jamaacadii soo xaadiro xaalkiisuu fiiriyey wuxuuna ku yidhi soo ajiib adinka imow laakiin citbaan radia allaahu canhu waxyaabihii nebigu uu ka arkay ibnu umi maktuum ma lahayn citbaan radia allaahu canhu dhankaasi xagga jalidnimada iyo adeega waxay yidhaahdeen citbaan ma ahayn citbaan ibnu ume maktuum oo kale waxaa kaloo usii wehliyey toggaas iyo waadigaas la leeyahay biyaha maraya oo laga yaaba inuu daad kaba qaado asagoon filanaynin ille wax uma jeedo wax arki maaye waa u cudur daaray nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka marka indhoolaha waxaa la fiirinayaa xaalkiisa haddii mashaqa iyo culays ku sugan tahay almashaqatu tajlibu taysiir waxaa la leeyahay waa ku tuko gurigaaga laakiin hadduu imaan karo waxaa lagu boorinayaa inuu yimaado waman fii ariiqihi iyo qofkii waddadiisa uu ku sugan yahay wax halun dhiiqo roobaa da-ay waddadii waa dhiiqo soo min acdaari ljamaaca kama mid ahayn ayadoo loo cudur daaro masaajidka yimid marka ayadoo loo cudur daaray ayuu masaajidkii soo xaadiray bacda bacda alwaqti waqtigii markuu jumcihii waqtigii jumcihii soo galay kadib qofkaasi maxaa laga rabaa marka ma noqon karaa ma dhahaya dibaan u noqonaya maya sababtii loogu cudur daaro waa zuusha dhiiqa awalba loogu cudur daaray inay dhibayso waana ka soo gudbay dhiiqadii waxaa ku waajiba inuu jamaacadii inuu jumcihii laazimo waxaa ku waajiba inuu soo xaadiro fatalzamuhum waxaa ku laazimaysa buu yidhi aljumucatu jimcaha ku laazimaysa waman laa talzamuhu qofkan jumca aysan ku laazimaynin mukhayarun waa mid la kala dooransiinayo baynaha jumcihii iyo wa bayna duhuri duhur ayaa la kala dooransiinaya wayuqfuuna aljamaacata jamaacada ayay qarinayaan fi duhri duhurka dhexdii in in khafiya cudruhum hadduu cudurdaarkooda yahay mid qarsoon wuxuu leeyahay qofkan jumca jamaaca aysan ku laazima yacni jumca aysan ku laazimaynin waxaa la kala dooransiinayaa inuu jumco tukado iyo inuu duhur tukado hadday duhur tukanayaan salaada duhur ay yidhahdaan maalan waa isku jamaacaysanayna haddii cudurdaarkoodu qarsoonaa jamaacadoodana waa inay qariyaan maxaa yeelay dadka arkaya waxaa laga yaabaa si qaldan inay arrinkai u fahmaan laakiin cudurdaarkooda hadduusan qarsoonayn oo daahir yahay sida qoom musaafiriin oo maalan isla socdo meel inta kusoo dega duhur tukanaya cudurdaarkooda waa muuqdaa soo maha inay musaafiriin yihiin kuwaasoo kale si daahir oo muuqatay jamaaco u tukan karaan ama hadduu cudurdaarku qarsoon yahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan fahmi karin oo is yidhaahdaan marna jumca la tukan karnaa marna jamaaca la tukan karaa arrintu dhibba ma laha dadka qaar laga yaba inay si qaldan mas'alada u qaataan ay u fahmaan haddii marka cudurdaarku qarsoon yahay jamaacada waa la qarinaya wayundabu waxaa la sunneeyaa liman yarjuu waxaa loo sunneeyaa liman yarjuu zawaala cudrihi qofkii rajaynaya cudurdaarkiisa inuu zuulo ka mariidin sida mid jiran wa cabdin iyo addoon waxaa loo sunneeyaa ta'khiiru duhri duhurka dibdhigiisa ila alya'si ilaa ay ka quustaan min aljumucati jumcaha ay ka quustaan addoonkan idanka sayidkiisuu sugayaa maalan mariidkuna waa jiran yahay waxaase suuragala inuu xanuunkii ka caafimaado oo jumcahii uu haleelo khudbada markay soo gelaysa ama jumcaha uu soo gelaya waa jiranaa laakiin jumcuhu waqtigu soconayaa soo ma khudbadu cabbaaray soconaysaa rajo wuxuu ka qabaa khudbada gudaheeda inuu caafimaadi doono ama addoonkaana rajo wuxuu ka qabaa inuu sayidkiisa u fasixi doono oo u idmi doono inuu jamaacadii ka qayb galo duhur miyuu hadda tukanayaa mase waxaa sunno u ah inuu duhurkii dib dhigo maxaa yeele waxaa suuragal inuu jumcihii haleelo sheikh wuxuu leey waxaa u sunno ah inuu duhurkii dib dhigo si jumcaha uga gaaro haddii laakiin markuu dib dhigo jumcihii laga baxo uu yani cudurdaarkii zuuli waayo markaa kadib duhur tukanaya wayundab waxaa loo sunneeyaa buu yidhi liman yarjuu qofkii rajaynaya zawaala cudrihi cudurdaarkiisa zuulidii ka mariidin wa cabdin sida mariid mid jiran iyo addoon oo kale waxaa loo sunneeyaa ta'khiiru duhri duhurka dibdhigiisa ilaa goormaa loo dibdhigayaa ila alya'si ilaa laga quusanayo min aljumucati jumcaha ilaa uu ka quusto is yidhahdo alla ilay xanuunkan kama kici kartid maanta jumco ma gaari kartid ama uu ka quusta addoonkii idnu sayidihi waa dibdhigayaa duhur inuu dibdhigaa sunno ah waa sunna mar haddii la yidhaha macnaheedu waa maxa waajib ma ah saasaa mustaxaba laakiin waajib ma ah hadduu rabo hore u ka tukanayaa wa wain lam yarju hadduusan rajaynin zawaalahu ay zawaala cudrihi cudurdaarkiisa zuulidiisa hadduusan rajaynayn kalmar'ati sida qof dumar oo kale hadda dumarnimaaba jumcihii looga reebo soo maha goormay rajaynaya marka inay dumarnimo zuusho wax rajaa lagama qabo we wain lam yarju hadduusan rajaynaynin zawaalahu zuulidiisa kalmar'ati sida qofkii dumarka ahaa fayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi tacjiiluhu ay tacjiilu duhri duhurka waqtigiisa horaa tukato maxaa yeele salaadda in waqtigeeda lahor waqtiga hore laga tukadaa mar walba fadli badan waman lazimathu ljumucatu qofkay jumco ku laasimto lam yasix duhruhu duhurkiisa ma ansaxayo qabla fawaati اljumuca intaysan jumcaha dhaafin ka hor qofkii jumca ku laasimtay oo jumca ku waajibay duhur ka ansixi maayo intaysan waktiga jumcaha bixin ka hor waktigii jumcaho weli baaqiya ama jumcihii jumcaha waktigiisa waxaa laga wadaa intii laga tukanayo maalan jumcihii oon bixin oo dadku aysan tukanin ka horaan duhur tukanaya hadduu yidhahdo duhur ka ansixi maayo matalan masaajidkoo laga khudbaynayo adoo jumcaha inay xaadirto ay waajib kugu tahay haddaad tidhaha ka hor salaad duhuraan tukanaya salaaddaa duhur ma kaa ansaxaysaa kaama ansaxayso maxaa yeele salaaddii duhur hadda badiilaa jira oo booskeedii ku jira badiilku waa maxay waa aljumuca waxaa waajiba inaad jumcaha xaadirto wayna kugu laasimtay xuduurkeedii kuma bannaana mana kaa ansaxayso salaatu duhri ayadoo weli jumcihii uusan dhaafin oo jumcihii uusan bixin laakiin hadduu jumcihii baxo markaa kadib waxaa mashruuca inaad duhur tukato wayaxrumu calayhi waxaana ka xaaraama buu yidhi asafaru safar waa ka xaaraam wayaxrumu calayhi damiirka xaguu u laabanaya calaa man lazimathu ljumucatu waay wayaxrumu calayhi ay calaa man lazimathu ljumuca qofkii jumca ay ku laasimtay waxaa ka xaaraama asafaru safar waa ka xaaraam min duluuci اlfajri laga bilaabo markuu waagu dilaaco ilaa an yakuuna fii طariiqihi ilaa in waddadiisa uu ku sugan yahay mooyaane mowdicu jumucatin meel jumco lagu tukanayo aw tarxala ama ay guuraan oo ay dhaqaaqaan rifqatuhu dadkii rafiiqa ula ahaa uu la socday wayatadarara uuna ku dhibtoonayo bitakhalufi dib u dhaca uu ka dib dhacayo can irufaqaa dadkii uu la socday uu ka dib dhacayo mas'alo kaluu sheekhu halkan uga hadlaya haddaad rabto haddii aad rabto maalan subax jimca inaad safarto wuxuu leeyahay sheekhu waagu markuu dilaaco haddii aad ka mid tahay dadkii jumcaha ay laasimka ku ahayd oo laga rabay inay jumcaha xaadiraan ma bannaanu leeyahy inaad safarto subaxda jimcaha waaguma mar hadduu dilaaco ma safri kartid safar waa kaa xaaraam laba arrin keliyaa safarka lagugu bannayn karaa arrinta koowaad magaaladan aad ka safrayso markaad ka baxdo waddada aad sii marayso inay jirto meel jumcaha lagu oogayo oo lagu tukanayo oo aad ku beeg aad ku aadaysid waqtigii jumcaha oo marka aad rabto halkaa inaad jumcaha ku tukato hadday sidaa tahay waa laga waa lagu ogolyaha inaad safarto oo maalan halkaan aad ka baxday safaraad gashay مثلا tusaale ahaan waktiga khudbada walla weynaad ku aadday waktiga khudbada jumcaha soo laguma tukado halkaasaa ku degtoo jumcaha aa ku tukanaysaa way kuu bannaantah halkaa inaad ka safarto laakiin haddii aadan waddada ku ogeyn meelaad jumco ku tukan karto kuuma bannaan u leh inaad safarto arrinta labaad ay kugu bannaanaan karto safarkaasi waxa waaye inay xaajo iyo dani keento xaajadaasi waa maxay dadaad isla socotiin dadka aada isla socotiin ayagu kama mid ahan dadkii jumcaha ku laasimay maalan rufaqaa isla socotaan sida addoomaa kula socda dad jiran ayaa kula socda dumar waa kula socda dadkii jumcihii aan lagu lahayn ama aysan ku laasimaynin jumcihii hadday dadkaani kaa tagaan takhallufka aad ka dib dhacdo darar iyo dhibaata kaa soo gaaraysa ayaguna waxay yidhahdeen haddaan dhaqaaqaynaa haddaa hartana waa kuu dhibaato haddii aad baxdana laguma ogolayn marka hore inaad baxdo marka maxaa lagugu ogolaanayaa xaajada iyo dantaa lagugu ogolaanaya xaaladdaanna waa safri kartaa buy labadaa wixii ka soo hara qofkii jumca ku laasimay subax jimca inuu safro waa ka xaaraam hadda waaba laiska safraa soo maaha a madhabka laguma dhaqmo mas'aladan madhabka laguma raacin sida saxiixaana waa inaan lagu raacin maxaa yeeley culummadu in badan oo ka mid a waxay qabaan sabaaxu yowmi اljumca in la safri karo jaa-isna ay tahay wax daliiloo xarimaayana aysan jirin wax daliiloo arrinkaa xarimaaya ma laha laakiin waxaa laga soo reebayaa bacda dukhuuli اlwaqti ama bacda zawaal bacda zawaal haddaad ka mid tahay dadka jumca ku laasimay waxaa kugu waajiba inaad jumcaha wax ka tukato oo safarkaaga aada hakiso si jumcaha aada jamaacada ugu tukato bacda zawaal waa la yaqaan soo maa waa waktiga khudbadu bilaabmayso haddaad subaxdii hore oo dhan joogtay ilaa wakti zawaal laga gaarayo haddii waqti zawaal la gaaro jumcaha wax ka tukanaysaa laakiin wixii ka horeeya way kuu bannaan tahay inaad safarto yaadba ku ogaanin dariiqaasi masaajidaa ku tuka jumcaha lagu oogayo hadday doonaan rafaqo kaa tegaya yaysan jirin way bannaan tahay ويحرم عليه السفر من طلوع الفجر إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة إلى آخره مسألة ومسألة شافعية أي قبان علماء الشافعية أي قبا السداس إن بدنوا علماء كم إذن ويكون خلافين ويكم دين المالكية والحنفية مالكية أيها حلقة سوى نغلي إن دهن حرام ما إيه ومكروه ولقى في عينه حنفية وحي لإن وجائز أو ويبنانتها إن لا سفره صباح يوم الجمعة مالك الجمعة صباح ديسة سيدا صحيحة مركوا إن لا سفري كرو وحي غز- كهرية زوالك وحي كهرية ولا سفري كرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين